الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ujeeddu caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kale ah kow aadan cabdi haylow da'diisuna ay tahay afartan iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland xogna uu ka gudbin jiray mujaahidiinta gaar ahaan agagaarka deegaamada holota haarxaar shicib feefgarsi ilaa dabalka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan cabdi haylow waxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa qabtay ciidamada jubbaland kadibna shaqo jaajuusnimo ayaa la iisoo bandhigay iyo mushaar bilo ah waana ka aqbalay kadibna waxaa la igu daray ciidamada dharadka ee ka howlgalo koontaroolka baarcalen ee kismaayo intaan joogay koontaroolkaas waxaan farmuuqay gabar waxaana ku baegsaday xijaabkeedii oo weynaa waxaana ku sheegay inay shabaab la shaqaynayso sidoo kale waxaan farmuuqay nin oday ah iyo wiil waxaan ku maagay sunnada oo ka muuqatay kadibna siddeed bilood oo aan joogay kontaroolkaas waxaa la igu wareejiyey dharcad qaybteeda gudaha magaalada muddo ayaan ka shaqaynayay kadibna waxaa la iisoo wareejiyey baadiyaha si aan halkaas uga keeno xogta mujaahidiinta kadib markaan soo gaadhay baadiyihii waxa aan la qabtay waxaa ka mid ahaa waxaan u sahmiyey saddex weerar oo ay ku soo qaadeen meel aan ku arkay mujaahidiinta dhammaantoodana saaxiibadey ayaa ku jabay sidoo kale waxaan jaajuusay rag ganacsato ah oo kaxaynayay ari ganacsi ah waxaana ku sheegay inay shabaab yihiin nimankiina waa la xidhay arigana waa la dhacay muddada aan la shaqaynayay waa saddex sanno iyo bar waxaana la iisoo xidhay anigoo ku hoolan shaqadaasi eedaysanaha labaad axmed nuur cabdiraxmaan shire faaney loo yaqaano da'diisuna ay tahay labaatan iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta jubbaland una gudban jiray xogaha mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane axmed nuur cabdiraxmaan shire waxuuna ku jawaabay sida tan taariikhdu markay ahayd bishii afaraad ayaa waxaa shaqo jaajusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsanaa murtadiinta jubbaland la yidhaahdo baari waana ka aqbalay kadib waxaan bilaabay inaan u soo gudbiyo xogta mujaahidiinta maadaama aan ahaa darawal meelna aysan ka xirnayn muddo laba bilood kadib waan isku dhacnay waana ka tegey mar labaad waxaa jaajuusnimo ii soo bandhigay ninkii aan baabuurka u waday waana ku waafaqay murtad guddoomiye ka ahaa kudhaa ayaan shaqadii la bilaabay waxaana u soo uruurin jiray macluumaadka mujaahidiinta waxaana la shaqeeyey muddo lix bilood ah mar saddexaad ayaa waxaan jaajuusnimadii la bilaabay ninkii aan gaariga wadi jiray oo lagu beddelay guddoomiyihii kudhaa asagana waxaan sii jiray wax allayaalo wixii aan arko oo xogta mujaahidiinta ah sida tiradooda goobta aan ku arkay iyo meesha ay ku wajahan yihiin intaba guud ahaan inta aan macluumaad ka gudbiyey mujaahidiinta waa labaatan iyo siddeed jeer muddada aan la shaqaynayay waa shan sano eedaysanaha saddexaad cali aadan nuur cali maykan loo yaqaano da'diisuna ay tahay konton iyo saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsanaa jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta jubbaland kana dambeeyey duqaymo iyo weerar ka dhacay wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cali aadan nuur wuxuuna ku jawaabay sida tan anigoo joogo tuulada janay cabdalle ayaa maalin waxaa ii yimid nin ka tirsanaa murtadiinta jubbaland oo markiisa hore aan isku deegaan ahayn intaasan raacin gaalada wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaajusnimo oo ka dhan ah mujaahidiinta waana ka aqbalay waxaana ku heshiinay inuu lacag isiiyo bishiiba muhiimmaddaydu waxay ahayd xog uruurin iyo sahan la soo sahmiyo meelaha ay ku sugan yihiin mujaahidiinta intaas kadib waxaa bilaabay inaan dabagalo dhaqdhaqaaqa mujaahidiinta toosna aan u gudbiyo xogaha aan helay sidoo kale waxaan warbixin ka siiyey tuulada aan joogay ee birta dheer iyo tirada mujaahidiinta joogtay si guud weerarada dhulka ah ee aan la fuliyey murtadiinta jubbaland iyo bangaraaf waa toban weerar waxayna dhaawac ku gaarsiiyeen laba gabdhood dameerana way ku dhinteen intaas kadib waxaan qortay shabakad jawaasiis ah oo ka koobneed saddex nin si aan isaga kaashano duqaymaha aan la fulinayno maraykanka guud ahaan duqaymaha aan la fuliyey maraykanka aniga iyo saaxiibaday waa shan duqeen oo ay dadna ku shahiideen kuwana ay ku dhaawacmeen muddada aan la shaqaynayeyna waa laba sano eedaysanaha afaraad faarax xuseen abiikir gacmey loo yaqaano da'diisana tahay soddon iyo laba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane faarax xuseen abiikir wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax in aan ka mid ahaa nabad sugidda aniga oo xamar joogo ayaan ku biiray ciidankaas waxaana ka howlgalay muqdisho muddo toddoba bilood ah kadib waxaa iwacay axmed aadan oo ahaa taliyo ku-xigeenkii nabad sugidda gobolka banaadir wuu igu wargeliyey in aan diyaar garoobo si aan u aado wilaayada gedo si aan xog ugu soo gudbiyo wilaayada dhexdeeda anigoo iska dhigaayo nin towbadkeen ah si ay igu fududaato shaqadaydii jaajuusnimo waxaa la ii soo xilsaaray goobaha kale ah koow labada waddo oo soo gasho beled haawo midna waxay ka timaadaa tuulo barwaaqo midna dhanka ceel adde sidoo kale waxaa la ii soo cayimay inaan xog dhammaystiran ka keeno goobaha kale ah caracas godoondhowe iyo nawaahigeeda waxaa la ii soo xilsaaray oo kale in aan soo gudbiyo nambarada iyo goobaha ay joogaan odayaasha soo aruuriyo ilmaha macaahida markaan soo gaaray wilaayada dhexdeeda waa la i qabtay muddada aan la shaqaynayeyna waa laba sano iyo bar waxaana qaadan jiray mishaar bil walba ah eedaysanaha shanaad sheekheey geedow aadan da'diisuna tahay labaatan shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus la shaqaynayay murtadiinta ku sugnaa baardheere intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane sheekheey geedow aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run in aan la shaqaynayay murtadiinta baardheere waxaa maalin maalamaha ka mid ah ku kulunnay baardheere murtad lagu magacaabo maxamuud qaraabana aan nahay wuxuu ii soo bandhigay shaqo jaajuusnimo waana ka aqbalay shaqada uu ii dirayna waxay tahay in aan u soo gudbiyo xogaha mujaahidiinta nambaradooda iyo in aan ugu soo waramo waddada xidhiirisa baardheere iyo saakow kadib waxaan bilaabay hooshii shaqooyinka aan u qabtay waxaa ka mid ahaa kow waxaan u gudbiyey nambarada shan nin oo ka tirsanaa mujaahidiinta laba waxaan u sahmiyey tuulooyin iyo magaalooyin sida kormare oo laba jeer aan u soo sahmiyey mataano wehelow bakal afgooye iyo salagle oo dhammaantooda aan sahan ku tagay qaarna way soo weerareen qaarna ma soo aadin saddex sidoo kale waxaan u gudbiyey xog ku saabsan rag ka tirsanaa mujaahidiinta iyo wax kasta oo dhaqdhaqaaq ciidan ah oo aan ku arkay waddada xidhiirisa saakow iyo baardheere muddada aan la shaqaynayeyna waa laba bilood intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah laba in lagu wada fuliyo dil haduriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainnahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah ilaa biixdaa halaath annafsu binnafs والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وهو كسقنا ذي قرال وبالله توفيق حدا وهلقوا ذقريا فلنت حدك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر